aan ku horeyne maamulka biden ayaa waxa uu ku booriyey dadka maraykanka ah ee ku sugan ukraine inay dalka uga baxaan afar iyo labaatan ilaa siddeed iyo afartan saacadood gudahood isagoo sheegay in duulaan weyn oo uu ruushka oo uu ruushka imaan karo inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada jiilaalka ee beijing la-taliyaha amniga qaranka maraykanka jack sullivan ayaa jimcadii sheegay in duulaanka ruushka ay u badan tahay inay ku jiraan duqeymo dhanka cirka ah iyo weerar lagu qaado caasimadda ukraine ee kiev wariyaha v o d wariyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee v o a cindy sen ayaa warbixintan noo soo dirtay
ruushka ayaa dhoolatus militari oo ballaaran la samaynaya belarus waxaana dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda soodinta ee ukraine iyo ruushka ay u muuqdaan kuwo fashilmay xog wararkii jimcaha ee aqalka cad ayaa la taliyaha amniga qaranka jack sullivan waxa ugu baaqay dadka maraykanka ah ee weli ku sugan ukraine in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan afar iyo labaatan ilaa afartan iyo siddeed saacadood ee soo socda wuxuuna bixiyey digniin culus oo ku saabsan sida u ekaan doono duulaanka ruushka
haddii uu ruushku bilaabo weerarka ukraine waxay u badan tahay inuu ku bilaabo duqeymo cirka ah iyo weeraro gantaalaha ah kuwaasi oo si cad u dili kara dadka rayidka ah iyadoo aan loo eegin dhalashadooda duulaanka dhulka ee xigana waxa uu ku lug yeelan doonaa weerar xoog badan iyadoo aan haba yaraatee wax ogeysiis ah jirin isgaarsiinta iyo safarada kala duwanna waa la goyn karaa waxaana la joojin karaa isu socodkii ganacsiga waraysi uu madaxweyne biden siiyey telefishinka m b c ayaa waxa uu bixiyey digniintaa la mid a
fiiri waxa aan weydiiyey waa in muwaadiniinta maraykanku ay baxaan hadda waa in ay baxaan waxa aan la tacaalaynaa mid ka mid ah ciidamada ugu xooga weyn adduunka tani waa xaalad aad u daran arrimuhuna degdeg ayay faraha uga bixi karaan iyadoo ay sii kordhayso dardarta ruushka ayaa biden uu jimcihii telefoon kula xiriiray hogaamiyaasha dalalka kanada faransiiska jarmalka talyaaniga poland rumeniya britain nato midowda yurub iyo golaha yurub si ugula hadlo dhibaatada booqashadii uu ku tegay australia ayaa xogeeya arrimaha dibadda antony blinken waxaa sidoo kale uu isna ka digay in duulaanka ruushka uu bilaaban karayo wakhti kasta weliba inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada jiiraalka ee beijing madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa u muuqday inuu abaabulayo ciidamo ruusha waxaana hadda ay aada uga khatar badnaan doontaa mid kasta oo ka mid ah ficiladiisii military ee hore ayuu yidhi michael kimich oo ka tirsan sanduuqa marshal ee jarmalka oo waraysiiyey v o a
waxa naxdinta leh ee ku saabsan xaaladda hadda jirta ayaa ah duulaanka haddii uu dhab ahaantii dhaco waxa uu noqon doonaa mid ballaaran macnaheeduna waa in khasaaro ballaaran uu soo gaaro ruushka laakiin sidoo kale laga yaabaa in go'doominta magaalooyinka musiibada bini-aadamnimo iyo xadgudubyo kuwaasi oo dhanna waxay noqon doonaan kuwo aad u adag in laga qariyo dadka ruushka ah sababtoo ah waxa uu leeyahay xiriir dhow ee dhammaan noocyada qoysaska shakhsi iyo weliba xiriirka gudaha ee ukraine ruushka ayaa sidoo kale maraakiib ka soo raray caalamka si ay uga qayb qaataan dhoolatuska ciidamada badda ee badda madow taas oo sii kordhisay xiisadda iyaga oo ka qayba dhoolatuska moscow waxay ku dhawaaqday in mamnuuc uu yahay dhul ballaaran oo biyaha caalamiga ah ee ku hareeraysan krimiya iyo magaalada odessa ee ukraine ruushka waxa uu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in duulaan uu ku qaado ukraine balse uu ilaalinayo danihiisa ammaanka
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandorey oo warbixintii sindisin la socodsiinayey